axmed macalin fiqih oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inaysan awood u lahayn xiradda safaaradda dowladda xabashida etoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada villa soomaaliya iyadoo ay taasi jirto ayay horey u amreen in etoobiya ay xirto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe balse ilaa iyo haatan aysan jirin cid dheg jalaq u siisay hadalkooda tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobada markii ciidamada xabashida etoobiya ay duulaanka kusoo galeen magaalada muqdisho ayuu tilmaamay inay furan tahay safaaradda haddana aysan suuragal ahayn in la xiro sida uu hadalka u dhigay fiqi safaaradda iyo diyaaradda iyo ganacsiga dee mar haddii horey aan wax lagu dhaqaaqin diblomaasiyadda lama jaro xiriirka dhammaantiis in xargaha loo jaro ma ahan mar haddii wax hadda horay implementation wixii warqadda ay joogaan oo ayba iska soo iska tabar yar yihiin oo wax hadda la implement gareeyey wixii lagu heshiiyey aysan jirin dhammaan dowladda soomaaliya waraaqo dhowra ayay dib u dhigatay safaaradda iyo goobtay ka furan tahay dee anagu taas hadda go-aankeeda ma aana lahayn safaaraddaas weligeed bay ka furnayd ilamaa iyo dowladdii laba kun iyo toddobadii markii la yimi dalka oo ciidamadooda ay qabsadeen magaaladan bay gurigaasna degeen
wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in haddii ay safaaradda etoobiya ee ku taala magaalada muqdisho ay albaabada isugu laabaan waa ay haddii ay awoodaane dowladda etoobiya iyaduna dhankeeda xiraysa qunsuliyadda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya
marka dee waxay ku xiran tahay iyadoo xaaladdu sidaan ka roon tahay in safaaradii annagu safaarad baan meel istraatiijiga ku leenahay safaaradeenna adisababa nagu taalla safaarad haddii la taabto safaaradda kale waa iyadana way saameynaysaa marka taasna dee waa strategically in dowladda soomaaliya goobo inta la calaameeyo safaaradihii la yidhahdo halkaas ha u guuraan markii xaaladda dalku ay maaragtay meesha ugu fiican ay tagto laakiin hadda safaaraddaas meesha aan ugu nimid bay weli ka furan tahay weligeedna meeshaas iskama bedelin si kastaba xaalku ahaadee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumad aysan awood u lahayn in xabashada etoobiya ay dalka ka saarto maadaama dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay dowladda xabashada etoobiya ay wakiil uga tahay dowladaha reer galbeedka ugu horeeya maraykanka